kulan waca dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaanu ku soo qaadannaa mawduucaan isleenahay waxa uu ka hadlayaa haweenkeenna soomaaliyeed toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan waxaa arkaysaa qofkii aad taqaanay oo si kale u eg oo markuu saluunkii imaado kale makeupkii loo soo mariyay qofkii weji kale wejigaa tusaale waxaa arkaysaa qofkii wejigiisii wejigaa ku taqaamaa weji kale wejigii inuu soo yaraado kale waa waraysi ku saabsan korarka ku yimid goobaha isqurxinta dumarka anigoo hanaa maxamed maxamuuda ayaa idiin tabin doona farsamadu waa qaadi xuseen sheekh abubakar mar kale iyo barnaamijka haweenkeenna
cid kastoona maqlaysa aan runta caadka ka qaadne cudta oona dhegaysta caliyaala hosbitaal casrigan la maraayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaalada camiran caasimadda dalkeenna bukaankii cadiblaa hadduu malaha ka caynto dakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xidhiir bukaan ciseynta cilmi ku-dawaynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira caliyaale caliyaal hosbitaal waxaa ka howlgala dhakhtarka cudurrada guud dhakhtarka cudurrada haweenka dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dhakhtarka daweeye cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound caliyaal agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid a ultrasound c b c iyo weliba baya kemistry raajiye casri ah iyo farmashiye ay taalo dawas tayo sare leh caliyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaariste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka caliyaale waxa uu leeyahay qayb bukaanjiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalku umulis afar labaatanka saac u diyaara umulinta haweenka uur kale caliyaale hosbitaal waxa uu ku yaallaa dhanka waqooyi isgeeska sanca ama wixii farintas dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal shan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddobo
وإحسان ظن في الإله وشكره shirkadda fatax general training combany oo aad hore uga barateen oo oma fasklin waxay idiin keentay cabitaanka qamarka qamar waa cabitaan qaayal ahoo bulshada qaybaheeda oo idil qiimo ku dhex yeesho harraadkay qabeen gebigii qudha u jaro qulqulo cagaha qaad qadraay ku yidhi dhab weeyaan qowlkaas anaa qiraya ee cabitaanka qamar bulshada ku wada qanacdo oo naftooda u qaas yeelay qaasimow adna qaado oo hooyo qurquri cabitaanka qamar qalbiga ha kuu qabowbe ii dhiib hun marti qaayo weynoo qoyska qiimo kule qadray hadday ku soo qaabisho waxba aadan u qorsheen tala quman aan ku siiya hooyoo qaado cabitaanka qamar oo martida toos ugu qaabil haddaysan qushuucinoo ducada aysan qulqulin qoolaawo iigu yar nacam waa tala qaaliyo qiimo ku fadhisee qaasimow cabitaanka qamar nafteyda haddaanan u qaas yeelin oo aan kartoomo ka soo qaadan qiimolaa iigu yeer cabitaanka qamar waa cabitaan dhadhan sarreeya waxaanad u adeegsan kartaa martiqaadka xafladaha casuumadaha qaaska iyo munaasabadaha cabitaanka qamar waxaa kuu keentay shirkadda oo horey uga caan baxday oomada faskilin xarunta koowaad ee shirkadda fatax waxa ay ku taallaa suuqa bakaaraha gaar ahaan suuqa badarka waxaa kaloo ay shirkaddu xarun ku leedahay suuq bacaad iyo dhammaan gobollada dalka oo ay xarumo ku leedahay wixii faahfaahan intaasi dheeraad ka ah fadlan kala xiriir taleefon lambarada kale ah eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal إحسان وصبر وجيرة وأفعال خير تستزاد بها الرد adeegsiga ereyga qurux ayaan ahayn mid la isku raacsan yahay oo qofiba uu si u arko marka ay timaado tilmaamidda ama qeexidda qurux hase yeeshee waxaa darajeeya magacaas badi haweenka waxaana tusaale kaaga filan goobaha lagu iibiyo agabka la isku qurxiyo iyo xarumaha loo yaqaan sayloonka oo soo badanaya sannadihii ugu dambeeyey waxa ay noqonaysaa mid ka mid ahay ganacsida ugu badan ee laga hirgeliyo dalka gaar ahaan caasimadda markii la arkay intay dhan tahay baahida ay dumarku u qabaan goobahaasi ayaana u sabab ah marka aad booqato xarumahaasi ayaana ah mid aan laga faaruqin casar iyo cishaba waxaa ku xoonsan haween siyaabo kala duwan u yimid si ay iskugu qurxiyaan ha ahaato aroos xaflad gaar ah ama in mid ka mid ahi goobaha dalxiis lagu foolan yahayba marka laga yimaado hadafka ay haweenkeenna ka leeyihiin waxaa jira mid ka fac weyn oo kaga iman karta mustaqbalka nafteeda dhan caafimaad marka laga eego waxa ay u geysan karaan khatar toddobaadkan waxaan barnaamijka haweenkeenna ku eegaynaa mawduucan oo aan ku waraysan doono doctoresa samiira cali nuur oo baratay cilmiga caafimaadka waxaan ugu horrayn weydiiyey waxa loo yaqaan qurux dumar qurux dumar marka la macneynayo qurux dumar siyaabo badan waaye quruxda dumarka dhinacyo badanay taabanaysaa tusaale qof walba si uu u macneyn karaa dadaa qurux dumar u yaqaano qofkan midabkiisa qaabka u yaalo sidoo kale laakiin marka su-aashaas toos loogu jawaabayo qurux dumar waxaweye qofkan inuu ilaahay caafimaad siiyey lixdiis lixaad dhamaystiray midabkii ilaahay uu u dhaliyey uu haysto qurux dumar taasaa lagu tilmaami karaa laakiin marka dhanka bulshada loo fiirinayo qurux dumar dadka waxay ka aaminsayiin qofkan hadduu cad yahay oo kale ama midab midabka cadaanka hadduu haysto inuu qofkan quruxdiisa ay dhamaystiran tahay laakiin ani ma aaminsan qurux dumar inay tahay midabka loo fiirinayo ee qurux dumarka waa qofkan dabeecadiisa qaabka uu ismaa dhoolacdeynta u sameynayo quruxda ugu muhiimsan waxay tahay haddii maanta jirkaagu uu dhamaystiran yahay ilaahay caafimaad uu ku siiyey aada dhoolacdeynaysid daadis way kugu filan tahay waa gartay maxaa inooga sheegi kartaa agabka ay isku qurxiyaan dumarka
Een, agabka ee is- ee isticmaalaan dumarka qurxinta way badan yihiin badanaa horta dumarka waxay isku qurxiyaan meelaha saaluunka kale bu- bukiyeerada laakiin agabka la isticmaala waxaa ka mid a dumarka eh, jirkooda horta inay bedelaan oo daawooyinka ka mid ahaayeen ama make upko kale inay isticmaalaan dumarka isku qurxiyaan oo maalmahan dambe zaid u badanayo Ee, jirka caafimaad ahaan marka loo fiirinayana saameyn ay ku yeelanayso qofka Ee, laba aan u kala qaadno agabka la isku qurxiyo ee ay adeegsadaan wakhtigan haweenka soomaaliyeed tan jirka lagu midab guriyo caafimaad ahaan maxaa ka dhalan kara waxyaabaha jirkeena aa u isticmaalayna daawooyinka kale saameyn ku yeelan karaan caafimaad ahaan sababta qofka waxaa laga jirkii inuu xasaasiyad ka qaado daawada la marinayo kale wuxuuna bilaabayaa jirkii hadduu xasaasiyad qaado inuu bararo inuu qofkan hur ku imaado sidoo kale een, een, maqaarkii maqaarka iyadoo qofkan inuu halis galo kale waana dhibaatada ugu badan ee isku arkaan dadka isticmaala daawooyinkaas sidoo kale qofkan ee, wuxuu isku arkayaa oo daawooyinka isticmaalaya inuu dibad usoo saaro xididada dhiigga qaadayo kale Ee, maqaarkeen wuxuu leeyahay saddex baartis uu leeyahay saddex qayb qaybta koowaad oo loo yaqaano superficial epidermis dermis qaybta hoose marka waxay noo qaadaysay xididada dhiigga ama ururi- ururiyaasha dhiigga iyo nerfiska qofka marka hadduu waqti badan isticmaalo kale daawooyinkii oo jirkii bedelayay saameyna ku yeelanaysa xididadii la arkaa hadhow marka caafimaad ahaan dhibaato waxay ku noqonaysaa qofkaas markii oo xi- xilliga duriinka marka la joogo kale oo la isticmaalayo qofkaas xididadiisii ina dilaac ku imaado kale xididada dhiiga banaanka imaada sidoo kale neerviyo kale qofka in la arko neerfihiisii daawooyinka waqti badan isticmaala waxayna sabab loo aananin kara qofka neerfihiisina banaanka imaadan waxyaaba bacyaashu isku xirxirayo kale bacaashu isku xirxira waxay ku noqonaysaa qofkan bacda bacda waxay ka same la balastiga ka samaysan tahay balastigaas marka waxay banaanka keenaysaa qofkan neerfihiisii banaanka keenaysaa falgala meeshaas ka dhacay sidoo kale dhibaatooyinka lagu arki karo waxaa ka mid a qofkan maqaarkii oo casaan ahay ama nabar inuu yeeshto maqaarkii maqaarkaas hadduu nabar ama caabuq meeshaas ku dhashtana waxay keenaysaa hadhow qofkaas maqaar ee nabarkaas inuu isku bedelo kansar inuu isku bedelo sidoo kale waxaa maqaarkii qofkan oo kale inuu cuncun ba- cuncun badanna ku imaado kale sidoo kale waxay raad ku ye qofkan ku yeelanaysaa sababta maqaarkii qofkan bedeli midabkiisii hadhowdii ee dh- waxaa soo gaaraya maqaarka uu jilicsan yahay qofka markuu maqaarkii nabar soo gaaro kale hadhowdii nabarka ugu fudud mareysanayo hadduu reysadana qofkaas wuxuu saameyn ku yeelanaysaa oo waxay ku- haraar- haraardiya ku yeelaysaa sidoo kale qofkan unugyada difaaca maqaarka sare inay dildilaacaan oo kale sidoo kale waxaa la dhahaa daawooyinka laisku cadeynaya qaab ahaan waxay u shaqeeyaan een, ee, ama ay yareynayaan oo ka- ama baabi'inayaan midabeynta jirka oo milaniinta loo yaqaano iyadoo maqaarka oo unugyada ku jiro jirkaas marka milaniinta ee isbedel ku sameynayso taasoo caafimaad ahaan halis ee, halis u yeelayso maxaa yeelay unugyadaas marka markii la bedelo waxaa yaraanaya du- ee, maqaarkii dulqaadkii uu lahaa sidoo kale tusaale waxaa yaraanaya qofkan kuleelkii kuleelkii dulqaadkiisa qofka maqaarkiisa maadaama uu bedelay kuleelka dhibaayo because iscadeey oo kale markay dhahay aniga kuleelkan dhiba ila difaaci jirkiiya meeshii ku yaraaday oo kuleel qofka inuu dhigo sidoo kale qaboobgii oo kale qofka inuu u dulqaadan waayo sidoo kale waxaa meeshaas ka dhalanaya caabuqa meeshaas ka dhalanaya ilaa maqaarka difaaciisii dhanaa laga hortagay sidoo kale ee, dhanka caafimaad ahaan xitaa waxay ku keenaysaa qofkan maadaama jirkiisa uu bedelay een, maqaarkina jileec uu noqonayo hadduu maqaarka jileec noqdo qofkan hadduu tusaale hadduu maanta qalin galayo kale way adkaanaysaa maqaarka inuu dib u re- u reysto ama maqaarka inuu isku imaado kale Een, sidoo kale qofkan haddii xaalad hooyadii oo kale haddii eh, uur qaado kale xaalad qaliin ay marto kale marka qaliinka loo sameynayo hooyadaas way adkaanaysaa in maqaarkii tuliin lagu sameeyo ama maqaarka inuu uu dib u reysto sab- sababa jiro qofkan difaaci jirkiisa uu ka hortagay ama mm, ee, ee, uu uu dib u dhigay ama yareeyey ee, waxyaabihii laga hortagayo qofkan asaga isticmaalay daawooyinkaas dhinaca kale marka u fiirinayno qofkan wuxuu isti- oo isku qurxinayo kale make upka oo kale make upka qofka marka saameynta ku yeelanaysa waxay tahay jirkii qofkii inuu guduto qofkii inuu maqaarkii huro markuu make upka isticmaalo kale sidoo kale waxaa jirto waxyaaba la isticmaalo indhaha la marinayo kale qofkan wuxuu keeni karaa indhihii inuu infection soo gaaro kale oo oo hadduu qofkaas infection dhii soo gaaro kale oo i- indhihii gudutaan oo kale sidoo kale waxay keeni kartaa qofkan waxaa jira waxyaaba la isticmaalo makeupka oo soo hoosgala oo kamid ah een- een waxyaaba fruurta la marto lipstick oo kale waxay keenaysaa qofkan fu- waxyaaba fruurtu marsanayo een, inay faruurihii qalalaan oo kale oo hadhowdii meeshaas uu ka dhashto een, een, caabuq sidoo kale bahalka makeupka loo isticmaalayo suufka la marinayo ee waxaa loo hal qof keliya ma loo isticmaalo meelaha saaluunka badanaa dad badanaa maalin kasta soo booqana maalin kasta qof ee, dad badanaa loo loogu isticmaala waxay keenaysaa qofkan inuu ka qaado hadhowdii elergin uu ku qaado oo jirkiisa hadhowdii ee, ee, ee, uu cuncun dareemo oo qofkan dhibka ee, dhibaatihii kasoo gaarto dhanka caafimaadka marka loo fiirinayo doctoresa samiira sida aad sheegtay waxaa soo badanaya goobaha loo yaqaano sayloonka ee dumarka lagu qurxiyo muxuu ka bedelayaa muuqa hablaha ayaad is leedahay marka loo fiirinayo dhanka hablaha muuqaalkooda wax badanuu ka bedeli karaa sababta waxaa arkaysaa qofkii aad taqaanay oo oo si kale u eg oo markuu saaluunkii imaado kale makeupkii loo soo mariyay qofkii weji kale wejigiyaa tusaale wuxuu arkaysaa qofkii wejigiisii wejigaa ku taqaamaa weji kale wejigii inuu soo yaraado kale een, indhihii waxaa lasoo gelinaya hadhowdii dhibaato ay ku- caafimaad ahaan ay ku keenayso maalin kasta wuu isticmaalaya hadduu qofka maalin kasta isticmaalo waxaa yaraanayo difaaca jirkiisa sababto anaga maqaarkeena wuxuu noo qabtaa ee, een, ah, shaqo badanoo noo qabtaa wuxuu ka hortagayaa kuleelkii oo kale qabowgii oo kale inuu ka hortago oo sidoo kale dhibaatada soo gaarayso kale sida in- caabuqa dumeeshaas ka dhalanayo infectionka oo kale inuu ka hortago marka qofkan difaac inuu yaraado difaac hadduu yaraado qofkaas dhibaatada marka uu- uu maalin kasta isticmaalayo waxay ku dhalanaysaa marka qofka difaaciisa yaraanayo hadduu difaaciisa yaraayo maqaarkiisa marka uu daciif uu noqonaa hadduu maqaarkiisa daciif noqdo qofkaas oo isticmaalayo waxyaabahaas ee, waxay ku- waxay u nuglaanaya qofka inuu dhaawac soo gaaro si fudud kusoo gaaro hadduu dhaawac si fudud kusoo gaaro qofkaas way- way way adkaanaysaa inuu dhaawacii fududaa uu qofkaas uu ka bogsado sababto ah qofkaas difaaci jirkiisa yaraaday sidoo kale marka loo fiirina dhanka dhaqaalaha ee, een, saameyna ku yeelaysa marka dhanka caafimaadka laga soo tago sababta qofkan wuxuu daawooyinka u isticmaalayo oo kale makeupka markuu marsanayo ugu- kasoo qaad ugu yaraan maalinta wuxuu isku qurxinayo qofkaas toban dollar marka dhaqaalaha dhankeeda xitaa saameyna ku yeelan kartaa maxaad is leedahay way habboon tahay kuwaas beddelkooda oo ay adeegsan karaan oo caafimaadkooda aan waxyeello u geysanaynin qur- horta quruxdu waa way fiican tahay marka waxaa fiican qofkaas inuu adeegsado waxyaabaha herbalka oo kale waxaa jiro cremis oo fitaminsa jiro oo ka samaysan geedka loo yaqaano afakaadhado kale fitamiina ku jiro fitamin fitamin c ku jiro fitamin e ku jiro karemiskaasoo kale helayo inuu qofkan isticmaalo si oo difaaciisa jirka u fiicnaado sidoo kale ee, maqaarkiisana oo uu u sameysmo inuu soo inuu soo ra- oo soo kabo midabkiisana uu s- si fiican usoo saaro fitaminskaas inay isticmaalaan sidoo kale waxaa ka- een, een, waxaa f- bedel bedelkooda inay isticmaalaan kula talin lahaayoo kale een, ah, qu- qudaarta oo kale sida waxaa ka mid ah bardhadoo kale bardhada kale waxay kordhinaysaa ee, difaaca jirka kordhinaysaa qofkan inuu wejiga isticmaalo uu marsado een, ah, waxaa kaloo ka mid ah sidoo kale dadka waxaa jiro waxay isticmaalaan oo kale bahasha indhaha la gashto oo kale waxaa ugu wanaagsan qofka indhihiis qurux ka dhigi karo oo caafimaadna uu ku heli karo waxaa kamid ah dhanka qudaarta oo laga heli karo karootadoo kale inuu qofkan isticmaalo babaayga oo kale ee, waxaa jira kareemo babaay ka samaysan oo qofkan caafimaad ahaan u fiican inuu isticmaalo timirta oo kale inuu qofkan isticmaalo sidoo kale timirta ee, timirta inuu isticmaalo sababta qofkan timirta markuu isticmaalo waxay ka hortagaysaa timirta waxaa la sheegaa in ah, qofkan oo jirkiisa waxaa ku dhacaya qoraxda marka j- eh, maadaama maqaarkeen anaga difaacu noo ahaa inuu qoraxda iska hortagayo qofkan timirta markuu isticmaalo midabkuu soo saaraya wuu soo ifinaya qoraxdas tahay hortagay u tahay sidoo kale waxaa jira waxyaabo kale la isku qurxiyo oo- oo oo midabka jirka soo saarayo waxaa ka mid ah oo caadi dadka caadi isticmaalo sida qusaha oo kale een, huruud oo kale iyadana waa isticmaali kartaa midabkaagu wuu soo nuurinaya qofkaas saameyn hadhowna kuma lahan caafimaad ahaan jirka markaan ka eegna dhanka dhaqaalaha halkii seylon waxaa laga yaabaa in ay ka shaqeeyaan gabdho badan soo shaqo abuur uma ahan dumarka Een, ha dhankaas marka loo fiirina shaqa abuuray u tahay xitaa dumarka keliya maahan raggii shaqa abuuray u tahay oo waxaa arkaysa saaluun badan arkaysaa oo rag ka shaqeynayo oo oo loo goosanayo nambaro oo la sugaayo feel loo galaayo si ay dum ay isku qurxiyaan dumarka shaqa abuur bay tahay laakiinse shaqadaas abuurka waxaa anig kula talin lahaa in ee, dadkaas aysan isticmaalin waxyaabaha qofkan jirkiisa ee, daciif ka dhigayo oo difaacis jirkana yareynayo bedelkooda ha isticmaalaan in waxyaabo iyaga ay samaysteen oo kale sida f- waxyaabo fitamiins inay isku dardaraan ee qofkan ay ku qurxiyaan oo kale Een, dhanka dhaqaalaha way badanaysaa shaqo abuurna u tahay dadka Een, laakiin ba- waxyaabaha kiimikada oo kale inay iska dhaafaan a fiican waa tahay ugu dambeyn doctoresa samiira maxay tahay talada aad si guud u siin lahayd adigoo kaashanaya aqoontaada caafimaad talada guud ee dumarka aan siinaa waxay tahay anoo kala qaadqaadayo tusaale dhanka make upka marka loo fiirinayo xagga caafimaadka dumarka badanaa waxay isticmaalaan make upka make upka saa hor usoo sheega jirkeena saameyn ku leeyahay sababta qofkan waxaa laga yaabaa inuu maalin kasta isticmaalo hadduu meel aadayo hadduusan meel aadayn oo kale asagoo sawir galaa korna u isticmaalo dadkaasoo kale waxaan kula talin lahay maalin isticmaalka badan inay make upka yareeyaan sidoo kale kuwa saaluunka iska leh oo kale oo make upka marinayo oo kale iyagana saameynta bulshada oo make upka agabyada loo isticmaalaya in la yareeyo sababto waxaa jira dad oo jiroo kale elerji qaboo kale ama dad oo waxaa imaan karoo kale qaarkiisa jirinyaha oo kale in marka loo kala bedelo qofkan waxyaabaha lasala marinayo kale dadkii iyaga u fiirinaya qofkan qaabka uu yahay ee isticmaalkii badan lasla isticmaalaya qalabkooda in la yareeyo sidoo kale haddii gabdhaha qeybta qurxinta aadayo kale iyagana waxaa kula talin lahay haddii sameysan karaan wax iyaga u gaar ah ama saaluunkaas ugu maarmi karaan oo kale tusaale inay qalab gooni inay iyaga soo gataan oo kale ama saaluunka inay iyaga la tagaan buraashkii wejiga la marinayo kale ee isticmaalaan si ay ugu ugu hortagaan hadhowdii dhibaatada ka dhalan karta xagga caafimaadka hadday noqon lahayd oo kale qofkaas inuu alerji ka dhashtoo kale ama qaarka cuncun inuu ka dhashtoo kale si ay ugu hortagaan dhanka kale caafimaad ahaan daawooyinka la isticmaalayo kale daawooyinka la isticmaalaya saa hore usoo sheegay waxaa jiro daawooyin oo loo isticmaalo nabarada ka dhashto jirka caabuqa ku yimaada jirka hadday noqon lahayd cuncunkao kale hadday noqon lahayd infectionkao kale ama gubashadoo kale marka daawooyinkaas qofka dadkan waxay u isticmaalayaan hablaha soomaaliyeed in ay jirkooda ku bedelaan marka inay yareeyaan ama iska dhaafaan daawooyinkaas waxyaabo kale ku bedashtaan hadday noqon lahayd oo kale waxyaabaha herbalkao kale oo naturalka ah oo qudaarta ka mid ah sidoo kale waxyaabaha fitaminska zaaid u isticmaalaan fitaminska qudaar badana laga helaa afakaadhada ka mid a fitamino badana ku jiro inay isticmaalaan sidoo kale waxaa kula talin lahaa talo usoo jeedin lahay hawe ee hooyooyinka soomaaliyeed sababta hooyada mas-uul waxay ka tahay gabadheeda waxay isticmaalaysa way og tahay inay gabadheeda waxyaaba isticmaalaysa inay kala taliso ee ama ee waxyaabaha isticmaalaysa inay ogaato hooyada sidoo kale gabdhaha waxaan kula talin lahaa ama dumarka qurxinta waxyaabaha si qaldan u isticmaalam sida qaldan u adeegsado inay allahooda uga cabsadaan sababta maqaarkan allaha ku siiyey inaa ku shukrisid adigana maqaarka ilaah uu kula xisaabtamaya inaa isbedel ku sameysid inaa iska dhaaftid sidoo kale waxyaabaha aan kula talin lahaa waxay tahay qofkan dumarka waxyaaba ku qasbi kara waxay tahay in midabkeeda badashana xaggii aqoonta saameynta ee ku yeelanayso daawadaas inaysan aqoonteedii macnaha aqoon fiicanaysan u lahayn oo kale dhibaatada u keenayso marka iyagana inay ogaadaan waxay isticmaalayaan sidoo kale inay ka taxadaraan waxyaabaha qaarkood baakadaha waxaa ku jiro waxaa ku qoran waxay ku dhahan waxaan natural waaye herbal waaye laakiin la ogyahay waxyaaba kimika iyago ka sameeyeen laakiin lgu adig lagaaga dhigayo inaa waxaan ay yihiin wax natural ah marka inay ka digtoonaadaan ee isku dayaan waxyaabaha ay jirkooda isticmaalayaan ee u adeegsanayaan wax iyaga ee samaysteen oo kale wax ay humaan oo kale inay adeegsadaan sidoo kale gabagabadii quruxdu ma ahan wax adiga midabkaaga inaad gacantaada ku samaysatid quruxdu waa mid ilaahay uu ku siiyey quruxdu waa kalsooni quruxdu waa dhoolcadeen maahan quruxdu inaa makeup marsato quruxdu maahan inaa midabkaaga badashid hadhow saameyn caafimaad kugu yeelanayo ku kalsoono nabsadaada qurxi nabsadaada intaas ayaa quruxda ugu wanaagsan intaas ayaa ah
aad ayay u mahadsan tahay doctoreysa samiira cali nuur oo barnaamijka martii noogu ahayd intaa ayaanu ku soo afmeerayaa barnaamijka inta aan ku kulmi doonno toddobaadka dambe waa hanaa maxamed oo idin leh isma dhaafno